bismillahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta fayl dhegaystayaal ka dhowaada barnaamijka kulanka idaacadda warsan ee magaalada baydhabo qodobadaysan ka dheega doontan barnaamijka waliba iyo kummadaha magacawisti golaha wasiirada kuresadeen arhagaayan aqoon-yahanada odayaalka iyona wasiirada naftakiidio la magacaabi walantahleeg iyo kubedela doonaan wasaaradoyo la magacaabi warbixin yasinhayna dhegaystayaal kunuku ku hadala doona hadalka dhallinyarada wasiirada yoonbadanyin golaha baarlamaanka maamul goboleedka puntland weliba iyo meel mariyeene wasiirada cusub ee madawiinaga maamulka asiintia puntland ee saciid cabdulaahi dani wasaarada maaliyadda iyo weliba iyado safaafaasan iyoon ku hadalay heerka maaliyadeed ee dalka iyo marahayta sadheewal barashada iskuulka doctor ayuub ee magaalada baydhabo wasaaradda qorshaynta ee soomaaliya iyo sheegtay in somalilan iyo qaybkunagda doonto qorshiga horumarinta qaranka weliba isinka dheegi doontana qodobadaas iyona qodobo kale barnaamijka kulanka idaacadda warsan ee magaalada baydhabo haatay dhegaystayaal mar kale kulanto faylaa ka dhowaada barnaamijka tumiyonay lita bale lamaad labada kun tumiyonay sagaalka barnaamijka waliban taasiin ku jeedi dooneenoo saaxiibkiin bishaar mayo mukhtaar suldaanka dhowaan madawiinaga maamul goboleedka koonfur galbeed lama marshal gadiisan weliba uusashal magacaabay ee golihii wasiirada maamul goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya haanaas ayuu ku kooban yihiin labaatiyan shan wasiir iyo labaatiyan shan wasiir ku-xigeen haddaba sadeewa aragtida iyo kukeedin aqoon-yahanada dhallinyarada wasiirada naftatiidio la magacaabiya dhallinyaradiion badanyiin mayse gobodo doonaan xildhibaanada mayse arantaasaytiye magacaawista wasiirada iyoona kukeedin erhana kiisha doorantaleegiya kuga hada doonaan nagada doonana haana muddadu ku yar litibiloote hanhirsan xildhibaanada meelmarya doonaan wasiirada cusub ee lafta gareen mudiin xusni iyo warbixintan indiyaari madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftigaran ayaa dhowaan ku dhawaaqay shan iyo labaatan wasiir iyo ku-xigeenadooda afar ayaa haween ah waxaana u badan dhallinyaro iyadoo wejiyo cusub ay u badan yihiin ayaa haddana wasiirada iyo ku-xigeenada qaar waxaa ka soo muuqday wasiiradii hore ee maamulkii shariif xasan sheekh aadan aragtiyo kala duwan ayaa bulshada ay ka bixinayaan wasiiradan dhallinyarada u badan ee dhowaan lagu dhawaaqay doctor fawsi cabdinuur oo ah afayeenka golaha aqoon-yahanada koonfur galbeed wuxuu sheegayaa in wasiirada dhallinyarada u badan ee aziis laftigaran ku dhawaaqay inuu u arko afar sano oo dib u dhaca u horseeday maamulka walaa runtii arrimaha siyaasadeedu cakiran iyo iyo khibrad la-aanta runtii waxay suurtagelinaysaa in dib u dhac badan uu imaado ayay suurtagelinaysaa laakiin run ahaantii waxaan u malaynaynaa annaga inay khibrad badan aysan lahayn golahan wasiirada cusub marka runtii waxaan filaynaa in ay isbeddel keenaan lixda bilood u horeyso inaan aragno haddii isbeddel keeni weeyaana in maaragtay runtii laga tashado odayaasha dhaqanka koonfur galbeed ayaa qayb weyn ku lahaa in wasiirada la magacaabay ee maamulka u bataan dhallinyaro malaaqdarow yacquub ayaa qaba in ay wax soo kordhin karaan madaxweynaha maamulka iyo golihiisa wasiirada ee dhallinyarada u badan laakiin unamay ka lahaynay talooyin badan talooyinka badan una ka lahaynayna in badan wal dhegaysadi madaxweynaanka mahadnaqaana waana mayba rajeeyana sida hadda ku muuqato dhallinyarada aqoonyahanka dhallinyarana wareeriyaasay marka samayna raasay haddii isangatiin odayaalka dhaqanka dhallinyaro walmaka daraasaan unuun ilaa dowladda federaalka iyo dowladdan hadda dhisanhayta baarlamaansha iyo xukuumaddaadaba inay dhallinyaro badan ha ku muuqato siiyo marka dambe odayaalka meel ha ku galan liin waayo unuuna ka dadaalni madaxweynahana badanaabnalaqaada eed eedaanaan ka mahadsanyi axmed maxamed xasan oo ka mid a dhallinyarada koonfur galbeed waxaa loo magacaabay wasiirka cusub ee maaliyadda waxaan weydiiyey dhallinyaro ahaan waxa ay uga dhigan tahay in dhallinyaro ay ku bataan maamulka xanaanka maaliyadeed ee maamulka koonfur galbeed ayuu sheegay wasiirka cusub ee maaliyadda inuu waxweyn uu ka bedeli doono qaabkii horey ay ugu shaqaynayeen
run ahaantii marka hore waxaan u hambalyaynayaa dhammaan dhallinyarada soomaaliyeed meel walba ay joogaan waxaan marka labaad aan u mahad celinayaa madaxweynaha maamulka koonfur galbeed mudane cabdicasiis xasan lafta gareen oo run ahaantii fursad u siiyey dhallinyarada soomaaliyeed inay ka mid noqdaan maamulkiisa cusub waa runtii guul taariikhi ah oo qof walba oo dhallinyara oo soomaaliyeed meel walba uu joogana aada ugu farxay ayna soo dhaweyn dhallinyarada soomaaliyeed run ahaantii waxaan aaminsanahay dhallinyarada soomaaliyeed gaar ahaan xukuumadan cusub dhalinyarada hadda ay ka mid noqotay inay wax badan ay kusoo kordhin karaan cilmigooda iyo maskaxdooda iyo awoodoodana ay ugu faa'iideyn doonaan insha allah insha allah waxyaabaha ugu weyn oo aan ku hamugeenahay ayay ka mid tahay corruptionka run ahaantii waa wax inaad maanta adduunka oo dhanba ku baahay waaye african waxaa lagu tilmaamaa meelaha ugu badan oo corruptionka ka jiro dabcan maamul oo sidaas oo kale oo cusub oo koonfur galbeedan waa waa dareemi kartaa macnaha waxaa waaye corruptionka lebalka uu gaarsiisan yahay waxyaabaha mudnaanta koowaad aan siin doono hadduu ilah yidhahdo waxaa ka mid ah inaan la dagaalno hadduu ilah yidhahdo corruptionka insha allah maamulkii madaxweyne shariif xasan sheekh qaadan ayaa haweenka waxay lahaayeen lix kursi oo wasiiro iyo wasiir ku-xigeenno isugu jiray balse madaxweynaha hadda jira cabdicasiis lafti garan ayaa haweenka siiyey ilaa afar kursi oo wasiiro iyo wasiir ku-xigeen ah waxayna u arkaan fursad fiican haweenka inay heleen sida ay qabto shamso sheekh ibraahim oo ah wasiir ku-xigeenka wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha hamigeena wuxuu yahay oo aan hiigsanaynaa maadaama hadda ee maamulkan cusub hadda lagu dhawaaqay tira haween aan ku nahay saddex wasiir ku-xigeen iyo hal wasiir buuxa run ahaanta dumarka soomaaliyeed maanta yani waxay haldoor u yihiin nolosha bini'aadamka beyd kasta waa qofka keliyaoo dareemo dhibaatada maanta oo ka taagan adduunka yani meel kasta dhibta ugu ba'an maanta waxaa dareema dumarka soomaaliyeed marka maadaama saas ay tahay dumarka maanta shalay maalin maalin ka dambayso sanadba sanad ka dambaysa yani ay hormuudka nolosha bini'aadan kaalintooda ay kaga jiraan marka waxaan hiigsanaynaa in yani dumarka meel kasta ay joogaan yani aan soo dhoweynayno muhiimadeenan ay tahay waxyaalaha ugu muhiimsan aan qabanayno dumarka iyo dhallaanka sidaan ku horumarin lahayn shaqooyinka loo badin lahaa had walba tallaabada dowladdii dhankii oo hay-adihii wax walba shaqooyinkooda aan yani sare ah u qaadanay meel kasta ay joogaan dumarka dhowaan ayaa lagu wadaa in baarlamaanka la horgeeyo wasiiradan cusub inkastoo tiro xildhibaano ah wasiirada ay ka soo dhex muuqdeen haddana xildhibaan cabdiwahaab sheekh maxamed oo baarlamaanka maamulka ka tirsan wuxuu qabaa in la meelmariyo wasiiradan dhallinyarada u badan si fursadooda loo siiyo
baarlamaanka koonfur galbeedna majoritiga waxaa iskale dhallinyarada iyo haweenka dadka da-da weyn way ku yaryihiin sidaas daraaddeed waxaa aaminsanahay in xukuumaddan haddiiba loo fiirsho maanta fursadda dhallinyarada la siiyey in si toosa loo ansixin doono ayadoo la fiirinayo maanta dhibaatada ay ku jirto koonfur galbeed iyo dib u dhaca weynuu kusoo habsaday in hore loo socdo waxaan aaminsanahay in xildhibaanada ay doorka siin doonaan inay ansixiyaan wasiiradan dhallinyarada u badan ee la magacaabay qaar ayaa xilalkii iska casilay oo wasiiro iyo wasiir ku-xigeen isugu jira waxaa ka mid ah cali macalin aadan oo u magacaabanaa wasaaradda bay-ada iyo duurjoogta wuxuu ka hadlayaa sababaha uu isku casilay yaamay iska afgoroney ini ninka qalamaana waana ninka cuntumaana waana anqaada doono waana mayla araayo isu toos ee unu in isku casilnay wasaaraddii bay-ada iyo duurjoogta ana ool in magacaabo wasaaraddaas sida oo mayla araayo isu madaxweynaha hata ka hor buu isu in isku casili dowladda federaalka waana isuga array tolka kiikaymiin qalamaaw wasaaradda isugu mayla araana liin magacaawo unuuna may kiin sheegaan tolka kiikaana miin qalamaas wasaaradda bayada iyo duurjoogta maamulkii madaxweyne shariif xasan sheekh qaadan ayaa bulshada waxay sheegayaan in dhanka bulshada xoogaa wax uu ka qabtay balse amniga iyo isku furidda waddooyinka go'doonka saaran ayaa ah waxyaabihii la degay maamulka shariif xasan sheekh qaadan waxaana bulshada iminka ay saadaalinayaan in maamulkan cusub aan wax weyn ka tari karin isku furidda waddooyinka amniga magaalooyinka iyo hanaanka maaliyadeed oo la sheegayo in aad ay wax ugu qaldan yihiin
golaha baarlamaanka maamul goboleedka puntland weliba yones rasmi iyo meelmariyene e wasiirada xukuumadda madawiine dini taasi oo yeedagii kudhiiday magaalada garoowe gudoomiyaha baarlamaanka maamulkaasi yaan ku horeyntahay kotirinta iyonay ku dhawaaqista buusa balaawi meelisa sookalet madawiine saciid cabdulaahi deni uusan kuma nagay baarlamaanka puntland meelmaryowka xukuumadda tiidiisa
golaha wasiirada oorlea madaxweynaha insha allahu waa bilaabana sida yaa raba in la nasiiyo ama codka kalsoonida la siiyo golaha xukuumadda ee madaxweyne sii cabdullaahi deni iyo madaxweynaha madaxweyne ismaaiil soolise oo maanta markaa madaxweyne ka hoos guriyaha تحدي ضرها قبض الرسول ومطعه هذه الأمر لأن ضرها وكذا إدارة كمدة مدعيتها مدحوينها حشى الله ذرة سوسرية
guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka xogeennada golaha wakiilada madaxweyne ku-xigeenka wasiirada cusub ee xasaanada la siiyey assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu waxaa runtii marka ugu horraysa u mahad celinayaa golaha wakiilada ee sida sharafta leh u ansixiyey barnaamijkii siyaasadeed iyo golihii xukuumadda ee aan dhowaan soo dhisnay waxaan sidoo kale u hambalyeynayaa golaha wasiirada ee cusub sida sharafta leh ay u soo bandhigeen taariikhdoodii mugga badnayd oo baraysay dadka reer puntland qaybihiisa kala duwan waxaan u rajaynayaa hawsha loo igbad inuu ilaahay u fududeeyo siday taana uga soo baxaan maanta waa maalin taariikhiya dowladda puntland siddeeddii january waxaa ka dhacday doorasho lagu doortay madaxda maanta talada haysa muddadaas doorashadu dhacday ilaa iyo hadda waxay ku guda jireen inay soo dhisaan xukuumad oo runtii wakhti gii ugu dheeraa ay xukuumad lagu soo dhiso puntland qaadatay la tashi fara badan aan la yeeshay madaxweyne ku-xigeenka iyo dhammaan cid kasta oo mudan in lala tashado runtii marxaladdii aan doorashada ku jiray oo laba sano kambein ku jiray waxaa iga cuslay bishii aan soo xulaayay golaha wakiilada wasiirada waxay ahayd arrin aad u adag inaan iswaafajiyo kelmaddeydii saldhiga u ahayd doorashada oo ahayd tayaynta iyo inaan soo dhiso xukuumad kooban iyo baahida loo qabo in golaha wasiirada laga mid noqdo aad bay u adkayd in la iswaafajiyo arrintaas waxaa kaloo aad u adkaa si aan tayadaas uga miro dhaliyo inaan isla helo wasiirka ama wasiir ku-xigeenka ama wasiiru dowlaha ku habboon wasaaradda uu khibradda u leeyahay waxaan la yeeshay kulamo inta halka fadhida iyo in badan oo kale oo aan filaayo dadka aan baarnay inaan golaha u xulanno inay saddex boqol kor u dhaafayeen kuwo dalka gudihiisa joog u badnaa iyo kuwo badan oo dalka dibaddiisa aan ka wada hadalnay waxaan aad uga cudur daaranayaa intii jeclayd inay golaha ka mid noqoto oon fursadda u maasaalixin macnaheedu ma ahayn inaynan u qalmin macnaheedu ma ahayn inaysan karti u lahayn inay shaqadaa qabtaan laakiin inta la doonayo koobnayd wakhtigoo aada u adkaa waxaa ilaahay saban siiyey intaas inay noqoto intii nasiibka u heshay inay ummaddooda u shaqeeyaan runtii waxyaabaha tirada golaha wasiirada oo aan jeclaanay intaan ka yaraadaan badiyey baahida dadka reer puntland qabaa'ilkooda ay u qabaan inay golaha ka dhex muuqdaan oo runtii aan aad uga xumahay in macnihii golo wasiira uu halis ku jiro oo i muuqatay meel laga dhehdo inuu qabiilkaas halkan halka degan yahay macnahaas waa macno halis ku ah mustaqbalka ee dowladnimada soomaaliya labaatan sano kadib in dadka reer puntland sidii dowladduba heshiisiina inay iska wada dhex arkaan in la doono runtii waa culays halis ku ah in bulshada puntland loo shaqeeyo waxaa aada igu soo badbadatay kelmadda cadaaladda in wasiirada reeraha loo qaybiyo cadaaladda sidaa maaha cadaaladdu waa inay mujtamaca gaartaa shaqada ay u baahan yihiin serviska ay u baahan yihiin dadka u shaqaynaya inay si cadaalad ku garsoona taasaa anigu u arkaa inay cadaalad tahay laakiin golaha wasiirada in laga wada mid noqdo macnahaas waa macno khalad ku ah inay tahay cadaaladda sidaas waxaan boorinayaa dadka reer puntland inay dib u fiiriyaan shaqada wasiirnimada waxa ay tahay oo ah hay-adda fulinta ee u shaqaynaysa inta badan ee bulshada ah waxaa arkaysaan oo qorshahay ka mid ahaa inay wasiiru dowlayaashu ay yaraadaan ama aysan jirin laakiin waxaan ka maarmi waayey shakhsiyaad aan u arkay inay tahay asad ummaddan ay leedahay oo runtii wasaaradaha aan ku magacaabay badankooda ay khibrad dheeriya u leeyihiin in dalka inay puntland ay sheegaan dadka noocaas waxaa ka mid ah wasiiru dowlaha duulista oo bilot ah waxaa ka mid ah wasiiru dowlaha waxbarashada oo khabiir waxbarasho ah waxaa ka mid a wasiiru dowlaha qorshaynta oo muddo badan ka shaqeeyey waxaa ka mid a wasiiru dowlaha arrimaha gudaha oo runtii siyaasi rugcadaa oo dhulkaas si fiican u yaqaan iyo wasiiru dowlayaasha kale naftirkoodu waxay ku mutaysteen in ay wasaaradda u noqdaan kabka ugu weyn ee dhinaca tayada waxaan rajaynayaa golahan wasiiradu inuu noqon doono wasaarad ahaan iyo guud ahaanba golo si wadareeda u shaqeeya wasaaradaha waxaan ka rajaynayaa wasaaradaha wasiirka iyo wasiir ku-xigeenkale ama wasiiru dowlaha leh inay u shaqeeyaan sidii qof qura oo awooddooda iyo kartidooda iyo aqoontooda ay u midayaan inay u horumariyaan dalkan waxqabadkiisa waxaan aada uga xumahay oon jeclaa saamiga golaha wasiirada wasiir ku-xigeennada maaha wasiirada ay gabdhuhu ku leeyihiin anigoo runtii ka shidaal qaadanaya inay golaha baarlamaanka ee hal gabaraan ku yeelanno waxaa aada u dadaalay inay ugu yaraan saddex wasiir helaan laakiin culayska reeraha iga qabsaday oo runtii aniga waxaan qirayaa culays isimada iga qabsaday sanadka ma jira waxaan ka codsaday inay wakhti isiiyaan oo ii daayaan inaan xusho aad baan uga aqbalay waana ku mahadinaya laakiin culays siyaasiyiinta iga qabsaday oo diidan inay gabdhuhu door yeeshaan ayaa isoo fuulay waan ka xumahay inay sidaa wax u dhacaan waxaan rajaynayaa puntland inay u guurto aragti siyaasadeed oo ka ballaaran midda maanta ay haysato waxa weeye puntland waa mid shacabkeedu waa mid dowladdeedu inay mid noqotaa la rabaa qofka wasiirku noqday waxaa la rabaa puntland dhan inuu wasiiru noqdo reer wasiiru ma aha dad gaarana wasiiru ma aha waxaan ka badin waayey in sidaa wax loo dhiso laakiin waxaan rajaynayaa inay tani noqoto midda ugu dambaysa mustaqbalka soo socda golayaasha wasiiro ee dowladaha iga dambeeya samaysmi doona inay noqdaan wax lagu xisho qofka khibraddiisa iyo wasaaradda uu ku habboon yahay khibraddiisa siyaasadeed middiisa maamul iyo middiisa dowladnimo si uu dadka ugu adeego waxaan aada iyo aada u rajaynayaa annagoo matalaya golaha xukuumadda ee fulinta golaha baarlamaanka oo ah saldhigga ama hooyada dowladnimada golaha garsoorka oo ah golo ilaalinaya howlaha ummadda loo qabanaayo iyo kuway qabsanaya inay cadaalad ku socdaan inay naqdaan saddex hay-adood oo iskorjoogteeya oo iskaba oo ay ka soo baxdo shaqo qurxoon oo ummaddan ay yeelato waxaan sidoo kaleeto rajaynayaa golayaasha aan hadda sheegay kuwa aan ahayn ee ah golayaasha civil society-ga oo ay saxaafadda u horrayso golayaasha isimada iyo ee dhaqanka golayaasha culimmada golayaasha ganacsatada iyo dadka kale ee mihnadda leh ee dalkan uu leeyahay inay si madaysan uga wada shaqeeyaan inay puntland horumarkeedana ka shaqeeyaan soomaaliyana gacan weyn ka geystaan waxaan aada iyo aada u rajaynayaa una rajaynayaa wasiirada cusub inay noqdaan kuwo ku filan hawsha loo igmaday kuwo ka soo baxa waajibka ummaddooda saareen ay u dhaarteen kuwo oggolaada in la xisaabiyo iyagana xisaabiyo inta ay xukumaan waan rajaynayaa inay loo baxo marxalad ka duwan maraaxishii hore dalka waxaan rajaynayaa inuu horumar amni mid nabadgelyo mid horumar dhaqaale inaan gaarno waxaad ogaataan dowladdan hadafkeeda ugu weyn wuxuu yahay soo celinta dhulka maqan xasilinta nabadgelyada dhulka khatarta ku jiro ee u horrayso labada buureed ee calmiiskaab iyo iyo calmadow waxaan ka codsanayaa xubnaha golaha wakiilada ee dhammaan gobollada hadda khatarta ka jirta ka soo jeeda inay gacan ka siiyaan golaha xukuumadda siday waajibkooda u gustaan guud ahaan shacabka puntland waxaan farayaa ama u sheegayaa ama ka codsanayaa inay la shaqeeyaan golaha xukuumadda iyo golaha baarlamaanka si dhow waxaan rajaynayna
wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalk ee soomaaliya doctor cabdiraxmaan ducaale beelle ayaa goosashiir jaraa'id gobodisa faahfaahsan oon ku kaalday xaaladda heerka maaliyadeed ee dalkiyada marahayta
maanta asalaamu calaykum waxaan salaamayaa dadka soomaaliyeed aan warbixin ka bixinno marbaa halka aan marayno gaar ahaan arrimaha maamulka maaliyadeed ee aada noo egmateen aan ka warbixinno waxaan doonayaa inaan ku bilaabo maanta ma doonayo inaan aada ugu dheeraado dhowr arrimood ayaan doonayaa inaan inaan taabto sanadkani waa cusub yahay bishii labaad baan ku jirnaa waxaan rabaa dadka soomaaliyeed inaan u sheego sidii aan ku tala gallay bilowgii geedigeennan inaan mar walba halka wax marayaan idiin sheego idinla wadaago aan idinka filana inay igu soo falcelisaan oo aad ka soo jawaabtaan oo aada wixii dhiman isoo weydiisaan ayaa horta talagelkeennu ahaa markaa shirkan maantu wuxuu qayb ka yahay arintaa heshiiskaas ayuu qayb ka yahay waxaan doonayaa maanta inaan dhowr arrimood ka warramo midi waxaa weeye sanadkani waa sanad muhiim u ah dalkan dhaqaalihiisa in badan waxaan ka soo hadallay arinta deyn cafiska ayaan ka soo hadallay wadadaa dheere aan soo fuullay dhowr sano horteed buurta aan soo fuullay ee weli fananayno halkan ka taagannahay ayuu sanadkani qayb weyn ka yahay runtii qayb weyn buu ka yahay sanadkani waxa weeye sanad arki doona haddii ee beydmo shirar aada iyo aada muhiim u ah ayuu arki doonaa sanadkani wuxuu arki doonaa soo dhammaystirka iyo soo gunaanadka arrintii deyn cafiska ee saddexaad ayuu arki doonaa shirar waaweyn baa ka dhici doona meelo fara badan oo ay muqdisho ka mid tahay oo nairobi ka mid tahay oo addis ababa ka mid tahay oo ay ka mid tahay caasimadda waddanka maraykanka ee washington d c waxaasoo shirar waxay noqonayaan waxaa weeye deyn cafiskii sidii loo geli lahaa laba arrimood ayaa iska rab socda midi waxaa weeye deymaha in laynaga daayo midina waxaa weeyaan deeqaha in laynoo furo labaduna way isku xidhan yihiin labadaasina waxay ku sii xidhan yihiin innagu sidaan aqalkeenna u naqishin taasaa mid walba ku xidhanta markaa sanad aad iyo aad aan ugu hanweynahay weyaan aad aan ugu hanweynahay oo aan sugayno inuu si fiican ku soo gabogaboobo ayaa filayna haddii ala idhaaho bilaha soo socda ayaa sii muhiimsan inkastoo bilahoo dhan ay muhiim yihiin bilaha soo socda marj bisha saddexaad iyo bisha afraad waxaa la yskugu imanayaa gunaanadkii deyn cafiska dariiqii saddexaad qaybtii saddexaad s m p aad maqasheen oo afka kala lagu dhaho ayaa la yskugu imanayaa waxaana la ysku imanayaa washington d c baa la yskugu imanayaa bisha afraad sideedeeda iyo afariyo tobankeeda waxaa laga wada hadlayaa s m p waxaa loo bixiyey ama geedi socodkii deyn cafiska qaybta saddexaad gunaanadkeedii baa laisugu tegaya waxa weeye imtixaankii ugu dambeeyey ayaa si xiggiisii la gelaya wax walba intaa waa diraynaa waxaa ma qabateen waa diraynaa riboortska waan diraynaa riboortkaa qiyaastoodii maarkii layna siin lahaa ama calaamadii layna siin lahaa ayaa bisha afariyo tobankeeda sideedeed iyo afariyo tobankeeda ayaa laga sharaya waxaa kaloo shirkaa garab socda arrin kale oo article for la yidhaahdo oo qolada i m f-ka ay wadaan ay samaynayaan oo ah duubduub soomaaliya in la eego deyn cafisku waa wax siyaasaddu waa wax dalka halkaan adduunka kaga jira waa wax kale duubduub ahaan in soomaaliya la yidhahdo halkay taagan tahay oo deyn cafiskuna ku jiro wax kaloo badanina ku jiraan ayadoo adduunka la garab dhigayo soomaaliya halkay taagan tahay article 4 baa la yiraahdaa ama qaanuunka qaanuunka afraad sharciga afraad ayaa la yiraahdaa ayaa isagana arrimaha arrimihiisa la inoo sheegaya waxa kale oo la inoo sheegayo saddexaad ee dariiqa deen cafiskii uu soo dhamaaday ee saddexaad taas saddexaad ilaa iyo aakhirka sanadka maxaa Soomaaliya inay qabato ay tahay ya ayaa iyadana laga wada fadhiisanaya ilaa deen cafisku qaybi leeyahay qaybtii waa saddexaad waa dhamaatay tii labaad waa dhamaatay ya maxaa markaa lagu talagalaya ya marka laga bilaabo bisha shanaad ilaa iyo aakhirka sanadka ayaa aan isla jideynayna waxaan qabanayna ya saddexda arrimood oo aad iyo aad muhiim u ah dalkan ayaa ayaa la qaban doonaa waxa weheliya waxa weeye sanadka dabayaaqadiisa waxa dhici doona shirar fara badan waxaasoo shirar ah ee aan qabanno iminka ee aan ka hadlayo article 4ka smp da soo dhammaatay iyo waxa soomaalida loogu talagalay inay qabtaan ilaa sanadka akhirkiisa waxaasoo dhan la isku wada geeyey oo macne laga sameeyey ayaa nimanka u sarreeya ee world banka banka adduunka iyo iyo banka IMF-ka ee la yiraahdo loo geenaya boorkooda qolada ugu sareysa wixii lagu taliyay baa loo geenaya inay ansixiyaan wixii lagu taliyay oo inaguna qayban ka nahay oo talada aan ka qayb galayno oo xaqiiqada ay tahay waxaan soo qabanayna sidii la isku la isku arkay ayaa loo geenaya dadka u sarreeya banka adduunka iyo hay'adda lacagta adduunka ee la yiraahdo IMF ayaa loo geenaya waxaa loo geen doonaa sanadka akhirkiisa waxay taas ku talinaysaa wixii Soomaaliya laga yeelay ku talinaysaa talada kala geeniya talada odayaasha baanaka u sareeya haday soo aqbalaan oo waa wada odayaasha baanaka u sareeyana waxa weeye adduunyada oo dhan weey oo Yurub ku jirto Asia ku jirto Afrika ku jirto cid walba member ka tahay weeyaan haday soo ogolaadaan taladeena taas noqon waxaan filaynaa marka aan weyn taas ka soo baxdo waxaan filaynaa taa inay ka soo baxdo in la yiraahdo Soomaaliya diinta diinta laga cafiyo diinta diinta laga cafiyo inay ka soo baxdo ayaa filaynaa waxaa kaloo filaynaa in la yidhaahdo soomaaliya ha loo furo inay lacagaha deeqda ah ay helaan ee faraha badan leh ee inaga xaniban in laynoo soo daayiyo inay ka soo baxdo ayaan doonayna shir kale oo aan soo dhaafay baa jiro shirka miiska weyn miyaan idhahda talow round table meeting la yidhahdo oo la iskugu iman doono iyadana bisha afraad bisha afraad labaatankeeda meelaha dhowr iyo tobankeeda la iskugu imanay iyadana washington shirka markaalka washington waxyaalo badan baa ka dhacaya kaanaysna waxaa ka soo baxaya waxaa ka soo baxaya itijaaha loo socdo ayaa ka soo baxaya ya ama dhinaca loo kacayo xagga loo jeedo iyo dadku sida sida u wada socdaan iyo xagga Soomaaliya loo wado ayaa ka soo baxaysa dad fara badan baa isku imanaya oo khudbad baan ka jeedinaynaa cid badan dad badan baa imanaya waxa soo dhan la isku geeyay waxay isku tahay isku ku imanaysa wax weyn wax la yiraahdo miiska deyn cafiska Soomaaliya ama round table la yiraahdo miiskaas ee la yiraahdo decision point ya waxa weeyaan go'aanka la isla gaarayo waa shirka go'aanka deyn cafiska Soomaaliya shirka go'aanka deyn cafiska Soomaaliya aan isla fahamna xabad halkan dadyo Soomaaliyeed waxa weeyaan ee imika hadii la yiraahdo deynta Soomaaliya laga cafiyo wali lama gaarin baa la leeyahay inta horan saas ma laha mabaad ka heli karin baa deyn cadin cafis horta waxa waxa sameeyo horta waxa waxa sameeyo marka deynta in la naga cafiyo koow waxa ka in la isla garto in laga shiri karo arrintaas oo ajenduhu noqon karo deyn cafis ma dhici weli waxa kale oo dhan waxay ahayd arrintaa ma qabateen taa kale ma qabateen taasaa idin hadhay taasaa ay ahayd decision point waxa la yidhahdaa jira ya waa go'aan qaadashadii in deynta laga dhaafo Soomaalida waa laga dhaafay maaha ha laga shiro weeyaan taas ayaa waxay tahay xubin aad iyo aad iyo muhiim u ah geedi socodka deyn cafiska ayay muhiim tahay taa marka waxaan filaynaa haddii la isla wada garto annagu waxaan push garaynaynaa ama aad u xoojin ay u riixaynaa in sanadku intaanu dhammaan laga fadhiisto haddaan sanadku intaanu dhammaan laga fadhiisan oo shirarkan kale iyo arrimahan kale iyo waxyaalahan socda ay wakhti noo sii waayaan waxaa laga fadhiisanayaa bisha koow iyo bisha koobaad iyaan anagu filanaa in laga fadhiisto kolley iyo kolleyba agagaarka beginninka sanadka bilowgiisa in laga fadhiisto weeyaan marka sanadkani waa sanad aad iyo aad iyo aad muhiim u ah aan doonayno dadka soomaaliyeed yacni waan ka xumahay mar walba inaan deynta un ka hadlo waan ka aduwaa lacaga badan oo yimid ya iyo dalkii oo dhismo bilaabmaya oo waxyaalo badan socdaan laakiin aad baan u soo fiicnaan waan idiin sheegay hore in dakhligii kordhay dakhligii baa kordhay baan idiin sheegay waana ka hadli doona laakiin korarku halkaad ka bilaabaysay ku xidhan tahay soo maaha halkaad ka bilaabaysay ku xidhan tahay meel hoose hoose ayaan ka soo bilow innagoo laba doolar haysanoo laba doolar wax ku maamulayna ayaa afar noqotay dee afar waxaad odhan doontaa waa boqol kiiba boqol baa kordhay laakiin waxay tahay waa afar doolar unbay tahayba meel hoose hoose hoosaan ka soo bilownay adduunka haddaan isgarab dhigana maanta dawlad inala garab inaan isgarab dhigi karnaa ma jirto in badan badan badan baan ka hoosayna ya waxyaalo badan oo technical oo halkan iminka inaan ka hadlaan loo baahnayn baa jiray waan hoosaynaa laakiin aad baan soo soconnaa waa soconnaa waa soconnaa waa soconnaa waana ka hadli doona halkan aan ka hadli doona marka arrinta sanadkan inuu yahay muhiim aynu dulqaad badan u baahannahay ayaan ayaan yididiilana aan dhigeliyo ayaa ayaan rabaa yididila dhigeliyo shaqo badanna la isla qabto ayaan doonayaa inaan inaan ka hadlo waa hagaag waxaa taa iigu heliya waxaa weeye waxaan u gelayaa dakhligeenna iyo arrimeheennu halkay marayaan baan u gelayaa waan idiin soo sheegay horaan idinku soo sheegay laakiin haddana mar kale inaan sheego waa lagama maarmaan bajetku miisaaniyaddu waxaan doonayaa inaan idiin qeexo waxay ka kooban tahay miisaaniyaddu waxay ka kooban tahay wax ku soo galaya wax kaa baxay labaduna inay isku jaangwaan yihiin ayaa lagama maarmaan waxaa taa weheliya wixii ku soo galay ayaa xukuma waxa kaa baxaya ya waxa kaa baxaya wixii ku soo galay wax xukuma deyn inaad gashana lama ogolo dee deyn horaan uga soo daalin waxayna soo galaa markaa maxay yihiin waxayna soo galaa waa cashuuraha dadka laga ururiyo oo dhowr meelood ka soo baxa haddaan federal government ka hadlo iyo wax kabid bajad ah oo cidinoo soo dirto oo iskaba soo gebagaboobayaba ayaa weyaan waxaa kale ka saddexaad waa mashaariic mashaariicda socoteed aragtaan ama biyaha lagu samaynayo ama wadooyinka lagu samaynayo oo iyagu lacagtii iyo kharashkiibaa wada socda wax kaloo lacagtaa ku isticmaali kartaa ma jiro lacagta waddo loogu talagalay ama qatar keentay ama sacuudiga ama qolo kale keentay ama un-tu keentay ama world banku keenay waddadaasaa loogu talagalay kharashkooda iyo waxaas way wada socdaan wax kale waxba kama qaban karaan ya laakiin haddana waxay tarayaan wax badan bay tarayaan oo dad bay shaqaalaysiinayaan waddankiina bay waxu tarayaan oo waa waa dee development way ka qaybgelayaan laakiin waa kharash iyo wax wada socda wey kharashkii iyo iyo iyo revenuegii baa wada socda iyo iyo dakhligii baa wada socda marka dakhliga ugu importasan waddan walba waa ka isagu soo saara wey ee dadkiisu bixiyaan dakhliga dadkiisu bixiyaan ayaa ugu import kaasaana lagu qiyaasaa waddanka quwo xooggiisa taasaa lagu qiyaasaa inagu waxaan soo saarraa aad bay u yaryihiin aan soo ururinaa haddaan meel gaaban idinka soo qaado dad yahow soomaaliyeed waxaa weeye bishii kharashkeenna waxaa ku filan kharashka federal governmentka ilaa labaatan milyan ayaa bishii ku filan waxaad iga markhaati tihiin waxaad iga markhaati tihiin inaad sanadkiina soo dhaafay mishaarkii la wada bixiyey sanadkii horeye mishaarkii la bixiyey ya oo qofka soomaaliyeed ee dawladdan u shaqeeya ku tashanayo mushaarkiisu inuu soo galo oo intaasoo qoys reerkii ku talagelayo shaqada marka loo soo kallaho ee shaqadaasi dhammaato bishu markay dhammaato qofkii wixii loogu talagalay inuu dhammaysto ya ayaa ma garanaysaa inayaa ogtihiin taasina tu soconaysa ayay noqonaysa haddii ala idhaahdo waxa markaa aan doonayaa inaan inaan inaan inaan sheego labaatankaa milyan waxa aan ka hayo ee gudaha gudaheena ka soo gala bishu ugu bato waa afar iyo toban labaatan milyan inay soo galaanna waan u baahanay labaatankaa milyan labaatankaa milyan maxay qabanayaan waxay qabanayaan ciidamadeenna afarta ah ee kala duwan ayay mushaarkooda bixinayaan ciidamadeenna kala duwan ayaa waxay bixinayaan howlgalkooda ciidamadeenna badan ee afarta ah ayaa waxay bixinayaan muxuu ahaydaan mxuu cuntadooda raashinkooda ayay bixinayaan ciidamadeenna kala duwan ee faraha badan leh oo imika aan ku jirno inaan faraha ka qaadno wada ogaana inta ay yihiin waxaa ku baxa sideed milyan baa ku baxa toddoba ilaa sideed milyan ayaa ku baxa afar iyo tobankii maxaa ka soo hadhay lix milyan baa ka soo hadhay lixdii milyan ayaa dabeetana waxa kale loo tashiilaa loo yaryareeyaa yaa ahmiyadda ugu weyna kaasaa la siiyaa inta ku xigtana waa shaqaalaha yaa ayaa ayaa la siinaya muxuu ayaa ahmiyada la siiyaa marka inaguma filla waxaan u mahad celinayaa waxaan u mahad celinayaa dadka Soomaaliyeed ee ganacsatada ah ee dadka kale aan ganacsatada ahayn ah ayaa aan u mahad celinayaa sida fiican ee ay cashuraa u bixiyeen ya ayaga ayaa haddii ba ku roon yahay afar iyo tobankaa milyan ba iyagaa bixiya mahad baan u celinaya waxaanse hoosta ka xariiqaya haddii toban cashuur bixiye jiraan toban cashuur bixiye hadday jiraan ogaada dad yar soomaaliya labaatanaan cashuur bixin baa jiraan runtu sidaa weeyaan hadday toban cashuur bixiyaa jiraan labaatan aan bixin baa jira oo kabaniyo waaweyna oo anagu intaa halkaa aan joogay aan gamba bixin yaa oo dad bayacmustariya ah marka annagoo u mahad celinayna tobanka cashuurta bixinaya oo halkaa noo saaran yihiin waxaan ku talagalsanaya waxa weeye waddankan dadkaa wadale waa la wadaleeyahay
dhegaystayaal warshirkaasi tijarayd oo iidan dheeray weliba aysan ka dheega doontaana barnaamijyadan demba haddii ilaa iraallo ku nagada sadew heerka waxbarashadeed ee iskuullada magaalada baydhabo kaas oo muddooyinkan oo dhanba warsan sabto walbaysan ku dhugunsadaasan iskuulka hoose doctor ayub ee magaalada baydhaba iyo booqasho kaseeni geeka maama markora kadhawaa idaacadda warsan baningbola hoose iskuulka magaasha iyo magaaga iyo walada ku eta
hadhawaada dadka wariyaalka warsan ee bismillahi raxmaan raxiim magaagay wali waaye ambiyo maxamed daahir maamulaha dugsiga hoose dhexe sare ee doctor ayub baydhaba doctor ayub yaa maamul ku eta doctor ayuba maamulku ahaa doctor ayub waliba ana kooyay sagaalo ilaa midya kooy waliba ha ku nagaday macalin wali ha ku nagaday maamul ku-xigeen kuman iyo dhowr sanan waliba ku ahaa maamula doctor ayub sana male fasalo badan ku googanye ardaysan dugsiyeedkan tiradii waa daadeen sheegda
horta tirada ardayda iyada an badanta maasha allah ee marba marka sanadba sanadkii ku dambaytiya ku badanta sacdoon hatee waliba hayna sagaal boqol toddobaatan saddex unug yahayna maasha allah galab ihiraabo galab ihiraabo meylha isu oo malamada gelinba oo shatiisa toosa shaqada aan dareerta yahayna tirada ardayda sanad walba iyada han kordhaas
marka iskuulka lamada gelinba shaqeeya maalgelinna shaqeeya lamada gelinba shaqeeya shiftiyaal alnaa shiftiga hor oo hiraab i galabba shaqeeyaan lamada shiftiba shaqeeyaan gelinka hor iyo gelinka dambe maamulaha iskuulka warbiida heerka walbarashada ardada koowaad maasha allah heerka ardayda walbarashada waliba ku kasoo kortay horta maasha allah layaabla sanadsiyeedku tirada ardayda mahayna tiradaasay iyada meel dhahay isu hambadatii iyo markaasay iskuulaadka la kushalkooyow arday kale oo sida ritaaniis oo dadkii oo ku nagadeen idbda idbdana kasho meel dhahay isu wali waaye walbarashadaas meel wali ku cada markaas hadii marwalba iskuulkii oo tiradiisa badatay oo la kooyo inta biilo walbarasho fayla ku dareerta dhankale macalimiinta roogta wali waa macalimiin oo kulli oo in yar ma inta kale waa macalimiin oo Kenya eh oo luqado iyada in ka fayl iyo xisaabta ee ardayda iyada aan isbedeleen tartamayaan ee wali waa hoose dhexe sare iyo tartamayaan wali ka tartamayna balooniya wali ka tartamayna aqoon arbaca walba wali waaye ardayda iyada meel in isbedeli waxbarashada
macalimiinta inama gaadhay iskuulkan roogan ilaa inta kala soo naada koro ilaa iyo horta tirada ardayda iskuulka Joodameelha iswa 29 tumiiko bilanku inta kale magalo ee meel raisul kalsooni waliba kiigada wali ardayda iyo faraxsan ma aragna arday oo wiilshay dacwado leh ee meel raisul macallin haye macallinku xisidiis maniin ka iyo macallinku wala marka soo iyo ilaa ardayda sanadku ruuwa adduunka iska see wali waa inuga wali waa dacwada inuga inuguna aqal badan ulaada mas ardayda adduunka macallin macallin wala wal maniin ka iyo casharkun wal ma kasaana iyo meel raisul walaas wala leema arad iyo mar walba fasalada ka wareegay ana ka qanacsan faraxsan waliba leeyna ma sha Allah tabaaraka macallimiintu macallimo saadar macallimiintu meel raisul antaniin ku sheenti waclin una anfaciyo ardayda idan iyo qanacsan faraxsan mar walba la kulmay
degmada baydhabo ee magaalada baydhabo iskuulo badan ka yaalaan tadarayubnu sunmay ku mid ah iskuullada magaalada baydhabo ka yaalaan adan maamulaha maamulyaalka oo iskuullada magaalada baydhabo ku mid ah marka iskuullada magaalada baydhabo group aan usku hayaan waan baa leerahayaa midowga iskuullada degmada baydhabo tadarayub groupka saytu madaha banaanya ama la jara
ee midowga iskuulada baydhabo ka jarna laakiin un waliba ana horta iskuulku waa iskuul ma ee iskuul oo private ma ee waa iskuul public eh waa iskuul oo dawli ee dawladda hoos kooyow mahanadan un ma leeyahay wadallada roo oo sida oo dalladoon kale oo FBNS iyo kirinini wali kirina dallada oo dawladda ana dawladda kirin iskuulkan waa iskuul public eh oo beeslaan ee ardayda beesme ku qaado ee macallimiinta oo yar iyo santibar yar ee salary ee yahay siiyaan ee meel raiisu ma eh wali kala qabnay maasha Allah tabaaraka macallimiin oo la ku qaadi imtixaan oo meel raiis dawladda oo koonfur imtixaan ku qaadi oo meel raiis nunishaani bil lacagfay la qaadaan 300 samta qaadayaan ee meel raiis macallimiinta oo imtixaanka la ku qaadi ilaa inoo kaabina tashaba ini wal barashada ama dhiniga scientific oo oo dugdug sarga eh iyo meel raiis inoo kaabe maasha Allah tabaaraka la ee maka maka raw meel raiis ka wali ka jarnay dalad laakiin dawliyaanu
saadin sheeg iskuulka iskuul dowladeedu keliyadan oo kale imtixaan oo kale markii hor dhowin iskuulka tatarajub sidee saameel ku jiray ama qaynaysan iskuul kale dowladda la jartaa
hadii madii imtixaanaadka hadhowyi wali waaye markaas dawladda kirin dawladda iyo meelays wali hadii wali qaal qaadaha imtixaankii form 4 ama imtixaankii edidkii hadhow ee wali kooyin wasaaradda kooyin diwali arday wali isgaray wali bal ku qaar qamdiri salan suubiyo hay ee meel raisu wali raisu sawri la ku qaadi formal la buuy taas wali meel ku cada ka alay intii wasaaradda koonfur galbeed oo waxbarashadii uu kirin oo oo meel raisu oo imtixaanaadkii hadhowyin imtixaanaadkii la diyaar garoowa tahay ardayda iyo dhammaan maamulkii macallimiintii dhamaantiiba in diyaar garoo in la wasaaradda waxbarashada koonfurta in diyaar garoo hayaan sanad sideedka oo hani socdo meey imtixaanka la qaado marka een strayub shidaysa aan misan iskuulka kale isuna groupka kale jara jara ha iskuulada daktariin shaleys ma ee iskuulada oo groups kala jiro jar sida oo meel is iskuula dhamaan iskuula public kada waliba iskala jirre group iskala jir maasha meelere waliba kumida iskuuladka station 10 oo kumida wali kumida huladaak Cabdalla Deerow iyo meel isu Nur Islam ee Mubarak ee Sahal bin Ciise ee huladaak badan iskuuladka public iskuulada city ayoon degmada Bidhaw Kaalan magaalada Bidhaw iskuul kala badan markii la koraa waxaan dawladda iyo iskuul badan ka yaalan adan maamulyaalka iskuulada magaalada Bedow ku mid ah jilida oo kale markii imtixaanka la hadeer ee wasaaradda maybwa degmada koonfur galbeed Soomaaliya hub badan dad saaraysa marka iskuuladin isin lama gurubeetin seelisin shal mare haan dawladda iyo nehaan kale oo shaqsiga la iskuulada kale magaalada Bedow ka yaalan oo walaal shal mare horta maasha Allah tabarakallah wayna hor shal maran kale oo saas ee majarta isla shaqeeyo hayna wayna dhaxayta shaqo wanaagan oo dhaxayta shaqo fiilan oo dhaxayta oo markaas in sheegnay ee wasaaradda ee wali in sheegtay ilaahay ka soo wasaaradda waxbarashada koonfur galbeed hordhaan meel rahay isla shaqeeyad oo wana isla shaqeeyaan oo shal gadiisan oo namba oo jeeman hajko ama namba shaqada wado hayni private public in aray now private hada ee private public isla wada shaqeeyo hayn taasi oo ku dambeeyta wasaaradda waxbarashada koonfur galbeed ilaahay khayr siiya iyo ku dambeeyta dhammaan waliba la erayay wali ku hoos kooyaan private public ba wali hoos kooyaana wasaaradda waxbarashada hadii wasaaradda waxbarashada uu dhan hoos kooyana wali meel markuu kiin ku cadalka aaray dhamaantan intii meel la inay sajeeno isla wada shaqeeyaan een iskuulada haan oo hanking markuu la koraa dawladda iskuulada kala midba afayaan een midowga een iskuulada degmada Baydhaba iskuulka macal maarifa ee Muudin Sharif yaa fayaan ismarkaas la la riday iskuulada kala gudbiye isin isin kiidin ay afayaan sin yasin hor dareer wasaaradda sin seedaa sin hadalaya aginga sin dhaya markasta walow ada maamulaha iskuulka taafis lay fidhiyasaan ها هاي ونون وإلا الله بإله وإلا الله نون بقى والله رو أفيان لنا أفيان كان ولي بكم من القدومي ونون القدومي ونون القدومي كان وأحمد أحمد حسن عبد الرحمن أو معمرها شعشرة أو ولي القدومي كحريان ولي حاوى عبد الله أن ولي بقى أن بي محمد ظاهر أها أو معمر دكسي هو سد حس رب الدواه ولي بقى أن حريان أها قدومي أحمد قدومي كحريان حاوى عبد الله إيه حريان أن بي محمد ظاهر أو أنا إيه weli kula xiriirana axmedow yaniga afaya dr ayuub ahaantiis waqti meel aasaaseen dr ayuub hortolina aas aasay ani oo hadakii la hadalhay oo maamulka ahaa toddobaati sagaalkii brimi kahay grade one ya kahay haddii ana toddobaati sagaalkii ana kahay koowaad ana kahay dareema korta ka aalay intii lixmeydii la aas aasi aan waliba kahay grade one toddobaati sagaalkii dib meel ra-iisadin aan waliba hanka nagaday iskuulkii anoo dhamaysay meel ra-iis waxbarashaday oo oo hore aan dhamaysadii sagaal iyo lamadiya kooy saankiin sheegayo up to now aan hadda mid macallin maamul ku xigeen illa maamul hadda ku ahaa tatrayub iskuulada magaalada baydhabo kaala aan ku mideeyay ee khaasatan iskoolada dawladda la ku mideeyay dhinaga walbarashada iskuulada kala mid ku duubinyi wali ku duwanya ee datrayib horta koog wali waaye isku maamul iyo bilaan maamul ku eh bilaanta wali waaye ee kuliga ka jididaas ee hang meel ra'iis maamul oo bilaan bilaan qaangaar ee wali in baahada korta ee wali san baahada korta waxyaabo badan oo macnaha magalaya in sida korna ya in la kooyaan aniga wada wali waa inaan xiriir fiican oo dhaxay saaxiibeena aan walow magalka barshiisaas ee laakiin gaar ahaan bilaanta wali ku duwna iskuulaadka qaar asatay amal amalanki maamulka laakiin ku duwna maamulo ana ah balaaga aha tan kala meel rahay iskuulkan waliba nagada iskuule oo publicada aha aan koreeyay afar iskuul ya koreeyta afarta iskuul oo publicada aan koreeyay number 1 ku aha ana markuu meel rahay iskuul ku kudubna hadana dawladda meel rahay oo oo koonfur galbeed waxbarashada iyo xiriir lagu wanaagsan lana mar walba wali waxna booqday kormeerkan oo badan wali waa yahay meel rahay iskuul daba joogana badan ee wali qofku bin aadi hadii laha kormeer wali baa ilaahay ku baas wala raw motivation ma dhiirigelin ee maamulkii faraxay ka faraxsan booqashada macallimiintii ardadii dhammaan ilaa shaqaal hoosadkan faraxsan maadaama kormeerkan isdaba joogay een saadeen ku dhawaajidi iskuulka meertay inta tarayub anon bilaaya maamulku ee iskuulada kale magilka maamulka ba ardada een aqabati dhibaato rafaad kula kulmayaan adigana iskuulka tayba een maamulku tan bilaangayta een marka dhalinyarada een marka dugsiga lan guduba wala qabadiisin kula kulmasan jirtay cawduna kula kulmaan ma jirto kuwa horta arday oo tir badan waaye oo meel dhahay isu wal badan oo raniska kooy oo ii sheeg wal dad arday badan dad badan hadii meel iska koo horta wal dhibaato ku dhalan laakiin hadii wal oo saas buurino oo dhibaan ha isaamay ma jirto dhammaan ardada iyo macallimiinta aniyo wali ana walina saaxiibana xiriir fiican oo dhaxay waligaan meel wal dacway dhibaato ah yaraata ma noo dhax dhalan ma ka qabna dhib oo faraxsana shaqada farxada ka galaan farxada ku bahan haye inka dambeynta dad farsan ku faa'iideysaa sigeeg iyo dhaqsankii bogoti iskuulka may gubaabee darasa horta guwaawada ana diro wali ee meel ra'iis raadiyo warsan oo sahaneen booqdi maasha Allah intii booqashada mar walba intii uu meel ra'iis oo iyo isbajooninka dhikaan oo aan hayna togeek iyo tolama isada aan hayna mar walba yeninko idan ma hasni koo isin koytan hadan wali fadaan laakiin intii mar walba nin koytan idan kama hasintiin tan kale meel ra'iis ee iskuulaadka kale iyo nasas amal oo iskuulkii falalka deysida iskiikii hada ama kala bahada ki alla ki falalka deysida maawliyaadka shiraan macallimiinta sugoona shiraan ee ma rasuulkana sare waxbarashada cusub oo wasiirkan cusub hadalha magacaw waa email ra'iisul la kulma weydiina sidii waxbarashada horumarka deerifadii aan taasa kale yarif lahayd magaay faadima abdullaahi leere iskoolka tiktoor ayuu ana dhigida gaar ahaan xaafadan wadagana saas eeta galaas center 8 af soomaali bisha fasalka siida iyo ku dareera maadaama waan iskoolkan tiktooriyibna dhikadow iskoolkan hortada iskoolku faylim aragna koowaada ku bilaawday haddana siyeedada maraay siyeed inkastoon siyeed maraay siyeed sina dhikaday fasalna maabotin saasata macalimiin dad ixtiraameyn room ardayda ixtiraameyn room aqoonta waan balbarasho eedan fayl torta iskoolkan markaan ku way xitaa magaaga sidoo qoro markaasana anoo markaas leedahay kooyahay tim saasata iskoolkan waan ka beeri haddana magaaga gorkor waa su'aal kas liwarsi ku jawaab yaa kor eray kasta nin kor akhri kor saasatuwana maya walbeesileero maynoo qaado macalimiinta noon ilaahayn dhaaf iyo inkastoo iyo codshana siyaayan haddana saasatayo oo beesada siyaayan mise misheera uno siyaayan arday iskoole kala tumishan dooral waada billi unoo kungnana nin waadaan iskoolka noon nin dhisinye barwaaqana haysan macalimiin faylen haysan marka macalimiinta mana iska jiraan macalimiintana bilaamay magalayn iska jiran saadiib aragayta bilaan badana ban bilaama wal nindikaas laakisa migalka kisto lama sidlee sababta saasangnada kee waleeta wala duwala jara un migalkan weydsid korna bilaantan weydsid kor migalkan wal wala jara bilaantay on weydsid korna migalkiyo weydsid kor saas tartii ciidanka faraxsana iskool iskoolku nimidana baydhow way kuwala mabadiiba haddaan heeranta leegtid sooid marka أنا مستقبل قدام بالجامعة درجة يعني ما يبرد عافمات bismillaah anoma ileerow zakire yuusuf axmed eediyada umaasintin radio warsan oo fursadun jaaniskanisid oo waraysigininkoyti taaseyn eediyada sinkuumahanagaan waliba leer galaas foomtuya dhigde fasalka tumunaad iskoolkun waliba koy kuwaad ilaa ka fo tumunaad waliba hadhigdaay tumunsina kuwaad og bilaawi ilaa ka tumunaad tumunsina dhigdaay waan marxalad badan amar iskoolka iskoolka iid iid isbedel winga dareemayna kuwmadi una koyani oo kuwaad dhigdaani samahayna waliba hay derbiyaashay feedinay hada alxamdulilaah maamulkii macalimiinta dadaalka muujeen haddii iskoolka saadiib argayta iskoola iskuul limide way kuwaay oo baydhawo ka teegin iskuul dictor ayuub saasay iskuulyaalkana fara dheeri mama aqabadana la kulmi mijar iskoolka aqabad wal siyo dignaanlay rogni hadin dignaan wal aqabad oo leerow mula kulumna haa haa eed eedan inkuwar qabta madadaraad ingadamoyt wasiirka walbarashooda kii horyan inkoy usu isla aranbiyaana wal ay aqabade wal oo dowladan eedeedan inkuwar qabta wasiirka walbarashood mareed maalin welbana booqday su iskoolka andadareed walbarashoodis i yan iskulu warbiyaani iskulu kaaladaani dowladan eedeedan kuwar qabta iskuulka insha allah mustaqbalka waliba rajaay dictor intaan nagada oo iskuulkana wal hagsii kordhiya hadii ilaa heer ciidan maadsan tahay
guud ahaan barnaamijkii kulanka idaacadda warsan ee magaalada baydhabo iyo dhegeystayaalka qiimo yoonay qadarinta lahow antaadka gebagabeeyana antideedan kulmaani kokanlimada saasiyan imaanaal ah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu